gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye oo waayadanba la gebadhaclaynaya khilaaf xoogan oo kala irdheeyay saaxiibo muddo dheer siyaasada somalilan gaar ahaana xisbiga kulmiye kusoo wada jiray ayaa maanta si kulul u cambaaray xadhig ay sheegeen in loo geystay xildhibaano ka tirsan xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii gobolka saaxil ee xisbigaasi taasoo la sheegaya in ciidamada ammaanka magaalada berberi ay maanta barqadii ay xidheen soo aan laga hayn faahfaahino rasmi ah sababaha loo xidhay haddana waxa ay saraakiisha gobolka oo warbaahinta qaar ka tirsan ay wax ka weydiisay sababta waxa ay sheegeen in ay dembi faraha kula jireen inkasta oo aanay dembiga aanay cadayn xamaashame uu sheegay in arrintan iyo tallaabadan maanta la qaaday aanay waxba soo kordhinaynin kala fogeynaysa uun garabyada xisbiga haata ku loolamaya iyago oo sheegay in ay tahay arrintaasi mas-uuliyad darro iyo sharci darro oo aan loo marin hab iyo nidaam sharciyeed waxa ay uu ku sheegay jaamashabeel mar uu maanta warbaahinta kula hadlaya xarunta guud ee xisbiga kulmiya kuleeyahay magaalada hargeysa waxaana ka mid ahaa hadaladiisii looga soo wada aanan jirin laakiin waan u malaynaya iyadu inaanay garanaynin faxmada ay leedahay waxaa berbero lagu xidhay gudoomiyihii gobolka ee xisbiga kulmiye iyo laba xildhibaan labada xildhibaan ee la xidhay sharcaa la yidhahda sharci ay u cuskade ma jiro sharcaa la yidhahda sharci ay u cuskade ma jiro waa fawda iyo muruqayga xooga waxal annagananoo kale annaganaan ugu dare da xoog xoog isticmaalaysaan kaale oo annaganaan raaciya meeshana la wareega awalba inqilaab dadbu baa wadeene haddii kala miya degdegdeg xuriidu aan lagu soo celin waanu aragnaa wax caqliga ku shaqaynaysaan ma tegay waxaanu leenahay war talow colka jooji war talow colka jooji war talow colka jooji horaa loogu soo joogiye haddii kalena de waanu aragnaa sharciyaddii ka talaabsatee kaale annaga naxixilo soo diraa blis waanu raaciyo wax mushkilado ma lehe dhib annaga laguma haysee inkastoona garanayn markaa halkan iska sharaxaya halkaay tahay waxaan leeyahay dibu si fiirsada dibu u fiirsada arrimahana talaabooyin kala qaadaysaa dib uga fiirsada khayr ma soo sidaani wax badsana wax beel bay leedahay baa layidhi badsana wax beel bay leedahay adoo wax doonaya haddaad sii waasiiso waa ayaan daro waxaa leedahay ka noqda tallaabada wanaag kuma jiro samuhu kuma jiro danta qaranka kuma jirto danta shicibka somalilan kuma jirto xoog xoog la isticmaalo iyo ciidan la dhaqaajiyo kada ayaa leedahay kaday kaday kaday kaday oo u soo celiya haddaa sharci wadaa oo sharci ka hadlaysaa oo dastoorkii dalka u yaalla ixtiraamaysaa oo shuruucdii dalka u taalla ixtiraamaysaa xildhibaanada maydaa xidheen waxaa weeye waa sharci la-aan waxaad tilmaamaysaa waa fawdo madaxweynaha xalay ummadii ku dooratay kaama geydo shicibkii ku doorta kaama geeyo inaad fawdo horseedo dib ugu noqo dib isugu noqo dib isugu noqo dib isugu noqo tallaabooyinkan waa tallaabooyin aad khaldan waxaad mar labaad leeyahay sharciyadda ha la ixtiraamo sharci baa wax lagu yahay sharci baad madaxweyne noogu tahay sharci baanu kugu aqoonsanahay madaxweynenimadaada sharci baa lagaaga amar qaadanaya adigu daaqadda ha ka tuuri sharciga adigu daaqadda ha ka tuuri sharciga sharci alyaalo sharci banaynaya xildhibaanadaa la xidxiray ma jiro waxay sharci darra ahaynoo ay saacad